waxaan ku horeynayaa nabadoon xaaji roog alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh amaa bacd ilaahay baa mahad iska leh allah mahad ballaaran iska leh waxaan u arkaa beriga xamladan socota ee dalka soomaaliya khaasatan mujaahidiinta bariga afrika ee soomaaliya halkan ay ka wadaan waxaan u arkayaa guul soo hoyatay dunida islaamka khaasatan dalka soomaaliya waxaan ognahay s w l ka soo bilow ummadda soomaaliyeed in ay ku socotay nusqaan calan yuhuuddu ay u keentay loo taagay ee shan xidigood ku taalloo dastuura ummadda soomaaliyeed lagu kala qaybshay laa ilaaha ila allaahu baa beddeshay dastuurkiiyo qurunkiina waxaa bedela kutubka alla samada noo keenay sunnadii nebi moxamed xamlada socota waxaan leeahay waa guul soo hoyata soomaaliya soomaaliya ay ku bishaaraysta waxaan leenahay dalkayna soomaaliya ummadda soomaaliyeed meel kasii joogto waan ognahay sayid maxamed cabdulla xasan waan ognahay ninkii la dhihi jiray etoobiya hilibka ceeriina ku qasbay axmed gurey beriga jihaadku soomaaliya firay u leedahay soomaaliya waa dhal towxiid waa nala sirayaa hoo gaalaa mar hore wax nagu shubtoona seeftay qaarkayna dhumiso maahine soomaaliya waa dad gobonimadooda la yaqaan hiddahooda iyo dhaqankooda ilaalsada hadda waad aragteen ummaddii waa la dhalan rogay dharkii waa laga bedelay gabdhihii diriiskii waa laga bedelay ilmihii wiilashii waa qaawan yihiin tulaallo xumoo gaagaabanay wataano muuqdaan waxaas dhaqankii kufaarta waa la dallayday beriga xamlada socota waxaan nahay haddaan nahay degmada galcad waxaan ku soo dhowaynaynaa oon ugu faraxsan nahay ee gaaladu ku le-atay ee murtadiintu ay ku le-deen ee meel kasta ay ku baaba-een waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed haddaan ka mid nahay iyo degmada galcadeed farxadaan raashinkala cuni weyne waxaan leenahay maaragtay ilaahayow adaa ku mahadsan ilaahow awoodu waa noo midaada ilaahow tabar kale ma nihin ilaahow cirarkan dhulalkan iyo waxa noolaha ku dhex jira adaysi saaray ilaahow kuwa kutubkaagii diidan ee dastuurka iyo dimuquraadiyada nagala daba wareegaya ee gaalada cumilada u hoo shaqaynaya ilaahow naga qabaan leenahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay saafta jihaadka qaata saafka jihaadka qaata sheeqada socotaahi waa shaqadii afghanistan xasan gurguurte xasan gurguurtoo diyaarad ku daba dhegan kuwa kalena sii yaacayaan gaalana hooyadood maaragtay jahanamo la galeen ayaan sugaynaa mar dhowna muqdisho inaan isku waraysanaan rajaynaynaa ilaahay haddaan cid kale ka dooni maynaa allaan ka doonaynaa waxaan leenahay ilaahayow saad qowmu caad iyo qowmu huud iyo qowmu maaragtay fircawn u halaagtay ilaahu qowmka xasan sheekh u cadaab ilaahayow intii dastuur ka adeegaysa sidaa u cadaab ilaahayow waxa adaanku tuugayna awood kale ma lihine ilaahu ummadda soomaaliyeed mideey soomaaliyay waa laydinkala qaybshay waxaa laydiin baxshay punthlandi somalilandii jubbalandi muqdisholandi hiiraanlandi waxaa laydin leeya waa fikir gaala wadato iska diida weligiinba mujaahidiin aad ahedeen dowlad islaamiyaa baraandir ka dhisnaa jirtay war soomaaliyey waa nala qatalayaa nin soomaaliya iyo gabar soomaaliyeed gaalnimo ma ogola soomaaliya aarka afrikaa loo aqoon jiray libaaxi afrikaa loo aqoon jiray in beriga habar gaalahoo dhimatay aan u sujuudno ama maaragtay diintayna aan gadanno amba dadnimadayna aan gadanno waa wax sumcadda soomaaliyeed dilaya waadna aragtiin dal ay galaan gabdhihii uurka ahayay kufsanayaan xoolihii dhaafi maayaan oo war ilaahay baan idinku dhaarshay ummad indhaha laga fiirsan karaa waa ka bakhtigoodii meel walba yaal isuma hiiliyaan lama aaso asaamaydkoodii meel kasta yaallaa war waa tageen kuwaane waxaan leenahay kani galbay ku kale mooye kani galbay waa guul allaan leenahay marka aan wada roogsanno jihaadka aan u roogsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala hena abuuray aan u hiilinno diintiisa sunnadii nebi moxamed aan qaadanno war ilaahay baan idinku dhaarshee ma nebi moxamed baa gaalo la heshiiyey markay leeyihiin xasan shiiqiyo nimanka la jira oo diintoodii gatay oo quraafiyiinta markay leeyihiin dastuur iyo diin islaameed iswaafajayaan diin islaam diintii islaamka iyo dastuur markay iswaafajinayaan ilaahay qur'aankiisau ku sheegay aayaadki ilaahay bay gateen ilaahay wuxuu leeyahay fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim uma yaquuluuna hada min cindilaa liyashtaruu bihi thamanan qaliilan kuwaasuna waa kafaro maraykanku culumo ma ahin kuwa u aftoonaya waa dameero maraykan soo dirsaday waxaan idin leenahay soomaaliya heybadiinni iyo sharafkiinni soo celiya kutubka alle sunnadii nebiga waxaan ahayna waa diidnay soomaaliya haddaan nahay dastuur dooni mayno calanka xidigtu ku taalo calan yuhuudeedka nimanka lagu siraaye soomaaliyeedow diintiina u imaadaan idin leenahay markaana xamaraa noo muddaa way isugu imaanaynaa insha allahu mowlaana wabilaahi towfiiq waa tahay markan een, mid ka mid ah odayaasha degmada galcad ayaan siinayaa soo dhowo adiin dhankaaga een, waxay bismillahi alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale awalan waa akhiro alla ayaan u mahad celinaynaa waxaanu aragnaa in maarata kitaabka ilaahi in lagu dhaqangelsho cadowgu maadaama uu kitaabka ilaahi kasoo horjeedo deegaanada hadda maarata hiiraan iyo shabeellada dhexana uu kusoo maarata fasaadku ku hayey ee, in badanna uu ku hayey oo maarata qabiilaadka dega oo maarata isku dirayey oo mar kastaba dhexdooda ka abuurayay jufajufo inay isu dilaan ay mar kastaba maaratay isu adeegsanayeen si maarata qaab daran damiir laawayaal ah ayay mar kasta ummadda ku hayeen ummaddii ay ku hayeen waa in insha allahu dadka mujaahidiinta waxaan leenaha ka kor qaada kuwaas kuwaas cadowga ka kor qaadan leenaha maadaama ay ummadda dhibaataynayaan ay ku- u diidan yihiin inay kitaabka alla ku dhaqmaan ay u diidan yihiin inay maaragtay xaawaha dhiigoodii aysan kala badbaadayn ay maadda ayagu isu adeegsanayaan gabdhihiina curfigoodii iyo maarata dadka caradina ay fasaadinayaan maadaama intaas marka waxaan leenaha mujaahidiinta waxaan leenaha maarata mar walbaba ga- hil iyo garab baan idin kor taaganaha haddaan nahay reer galcadeed degmada galcad dadka ku nool waxay hili hool hor taagan yihiin mujaahidiinta ama xawahay waxaan leenahay mar walbana xawahay dadkaasu sida afghanistan ayay maar diyaaradaha ku daba dhigi doonaan kuwa maanta maanta murtadiinta ah ee wadanka jooga way tegi doonaan waxaan leenahay marka dadka ha- qabiilaadkana waxaan leenahay war ka fa- yaysan idinka faa'iidaysan ee, maaragta kuwaas la colaytama maaragta ka fikira inaysan waxba idin haynin maarata waxaan fasaad ahayn aadan idin haynin intaasaan leenahay ayagana leenahay kitaabka ilaahay ha qaataano asigay maarata ku macaashayaan waxaan asiga ahayn adduunya aakhiraba asay ku macaashayaan marka ayagana intaasaan leenahay warwar wuxuu jiraa markii dastuur ninkii maarata ninkaasaa warwar haystaa midka u dhimanayana asaa dhibaato haysataa oo maanta meel maarata uu f- ka helayo ma jirto ilaahay agtiisa wax uma yaalaan maadaama ninka ilaahay kitaabkiisa u adeegaya ilaahay agtiisana waxu yaalan adinkuna adin- kaasaa idin ah gacal iyo garab wasalaamu calaykum waraxmatullahi calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuhu een, soo dhowow nabadoone een, dhankaaga maxaad ku daraysaa بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله أولا إلى إبام هاد إسكاله marka waxaa waaye waxay joogtaa marka gebagebo waxay joogtaa gebagebo ayay joogtaa gebagabadana waxaan leeyahay alleh sukaayan dabar dhigo waxaan rajaynayaa qasriga ay ka taliyaan ama ay ku talshaan oo intaasoo sano ay ka taagneeday calanka yahuudda uu ka taagnay maantay in uu ka taagmi doono saaniyada ku haysanno allana noo sheegay haddaan kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga aanu ku aanu aanu ku kalsoonnahay oon qaadanno oon u jihaadno sida noo muuqatan waxaa waye sayuhzamul-jamcu walluuna dubura waana dibjeesheen waana baaba'een aan isdabadhigno aan dabagalno aan hadda la kuuran yahay garab iyo gaashaan u noqonno een, mujaahidiinta mujaahidiintana waxaan leehay ciribtooda allaha sugo ciribtooda allaha sugo ciribtooda allaha sugo ilaahayna waxaa waaye guusha ay wadaan ilaahay uu noo ziyaadi ilaahu noo badi ilaahu adiga iskale xoog wax kale anu kuma hayno ilaahay wuxuu wa falaa taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum dagaalkii beder waaye falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa weliba lilmu'miniina minhu balaa'an xasan saas alle saas ayuuna leeyahay waxaa weeye wixii wax dila waa alle wixii wax raaca waa alle anunkuna asigaas ayaan hadda la kurooyahayaan aan aan- aan alla noo ah alla kale ma jiro waa isagaasa alla noo ah cid kaleeto na wereeri karta ama dhinac kale nagu dhig kartana may jirto marka marka waxaan leeyahay ninkii adalla kure qorigiisa qaatay oo kasoo naqa laga waayey amba hadda ku godoonsan amba meel kasta rogo ee diyaar u ah waxaan leeyahay ha kasoo noqdaano ha towba keenaano qorga ha iska dhiibaano haddii dagaalka faraha leesgelsho ba'ay ba'ay ba'aya waa hoogay tari mayso hoog waa kuu dambeeyaa kuwa hadda maanta ka calaacalaya mahaan waa waa la soconnaa hana towba keenaano diintoodan dhinac ka qaataano sidaas ayaan leeyahay een, waxaan daba dhigayaa een, gabay dhin leh oo igu soo dhacay jiin waa qur-aan dhigan jaliil waana kala saaray janfajaafyadan isbiirsadee jiitimada weyn jahligaan aruuraya kuwan hore ka jiida jaasjaasiya waxay rabaan diinta jilaceeda jawaabkul waa inaan siino wada jihaadnaahi jiin webi kuwii jooga waa wada jabaaceena jahannama la geeyaasha waa inaan jiidna hilibkooda kaafuwa qur-aan dhigan kariimaana kala saara kan bala keentaya iyo manaadkeeyan kicisiinba kitaabkaana allah iskale waana keligiisa kalfadaa waxaan u siinaa aan kor ugu qaadnaa noma kaloo sooysiin kuwaan idin karaamay kufri soo dagaatiin iyo kaadibiin timid anunkuna korkiinaan jirnaa koka kuxumeedeen kurba waxaad ku haysaan kuwii idin karaamay seeftuna kare inoo jirtaa waana kaligaare kaafiya waxaan noo ah kariimkii dadkan koomka wada keena warka kaca oo ka taga intaan laydin kala kuusi haddii kale kawaanaad fulaysiin iyo kabaraa hoostoode